magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay shirweynaha koowaad ee kahortaga xaaflo xaalufinta deegaanka iyo isbedelka cimilada maamulka jubbaland shirkan waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada wasiirka wasaaradda cadaalada maamulka jubbaland odayaal dhaqameed iyo ururada ka shaqeeya ilaalinta deegaanka caydiid suleymaan xaash oo ah wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada iyo wasiirka wasaaradda cadaalada maamulka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa ugu horeyn ka hadlay dhibaatada jarista dhirta ay ku hayso bulshada deegaanka waxaana maanta ilaahay mahaddiisa wacyiga bulshadeenna ama odayaasheenna dhaqanka ee bulshada deegaanka ee bannaanka iyo xoolodhaqatada iyo beeraleydaba ku xidhan in wacyigoodu gaadhsiisan yahay geedka in la ilaashado inay nolosha bulshadana ku xidhan tahay nolosha deegaankuna ku xidhan tahay waxaan dhisi doonaa deegaan kasta odayaasha jooga guddiyo waxaad ogtihiin deegaamada outreachka iyo iyo iyo shirarkii deegaamada aan ku dhex tegi jirnay ee bulshada la wadaagi jirnay macluumaadka ee aan dhex fadhiisan jirnay waa bilaabaynaa sanadkaan dib u bilaabaynaa haddii aan laydmo sharcigan aad arkaysaan waxay ku saabsantahay inaan geedaha la jarin baa ka mid a qodobo ku jira markii qofku sharcigan jabiyo oo maxkamadda la geeyana qodobkii lagu xukumi lahaa maxkamadduu yaallaa xabsigii lagu xidhi lahaana waa samaynay xabsi weyn baan samaynay reegsmaayo oo dhan qaada waxaa loogu talagalay dadka khariban oo sharcigii aan fahmayn oo qaarkood dhasheen intii dowlad la-aanta ahayd qaarkoodna ay iska wareereen oo dowladnimadii ku wareereen in waxaa la rabaa reegsmaayo ama reer jubbaland saddex meelood laba xabsiga inay gashaa la rabaa si loo baro sharciga iyo nidaamka iyo nolosha loo baro marka dowladdu amnigiina way u diyaarisa soo qaban lahaa kaadiriintii ilaalin lahaana way u diyaarisay maxkamadihii lagu xukumi lahaana way u diyaarisay dhanka kale qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah iyo dadkii aqoon-yahanada ahaa ee kulankan kasoo qayb galay ayaa ka hadlay xaalufinta dhirta dhibaatada ay ku hayso bulshada iyo sida looga hortegi karo dhulkiina waaba ka dhammaaday oo dee dhulkii oo masiibooyinka laga dhigan jiro o dhanna waaba waaba dhammaaday oo waa la wada iibsaday laakiin siduu haddana waddoonku u sheegay annagu dalka deegaanka ah oo aanu degannahay ama dhinac xeeb ha noqoto ama dhinacan kale ee maaragtay xagga wayaanta iyo halka ha noqoto iyo waddadan dheer waxaa weeye dhulkii horta hadda aada baan ogu dagaalanay deegaanka ilaahay baa inagu nooleeyey ilaahay baa ina makansiiyey ilaahay baa inagu beeray waawad ogtihiin adduunka sanadka laba kun iyo labaatan iyo shanta dhibaatooyinka ka socda waad ogtiin in fulkaanayaal qarxayaan in dhulal gubanayaan in dhulal dildilaacayo in robab ayna jirin masiibooyin rabaaniya inay jiraan taasina waxaa weye waxa ilaah dadku gacantooda ku keensadeen ee wax ilaahay ugu talagalay maa wax iyaga gacantooda ku keensaday oo ilaahay ku dhibaataynaya da ay ka soo tegayso oo la iibinayo dekedan yar ee macmalka ahee ee calanay magaalada tuulooyinka ay soo wadagelayso dhuxushii lama joojin karo waxaan ognahay dhuxusha markii la jaro in lasoo beecgeeyo magaalooyinka la keeno magaalooyinkana jubbalandaa xukunta marka dowladdu inay soo saarto awaamiir ah inaan dhuxul la soo gelin karin tootali deegaanada jubbaland shirkan ayaa qayb ka ah dadaalada dowlad goboleedka jubbaland ay ugu jirto in laga hortago xaalufinta dhirta iyadoo beddelkeeda geedo lagu beerayo deegaanka